maalinta caalamiga ee kalluunka toonka oo la xuso lamadamey wayba yeelata muhiima dowre oo eedan weyn taas oo loonku targaliya wacyigelinta caalamigaee maalintoon wayba dadka adduunka hasuusiyaase muhiimada malaayiga usa angliya noolola badda dhaqaalo amniga cuntada walibana korangaadase fahamka ka saabsan sida kalluumaysiga haddaafka ee halis anka iyo khayraadka dabiicigae sida dhiirigelinta kalluumaysiga waaro waliba la buuriyey dowlada iyo weliba shirkado kalluumaysiga kalluumaysatada yaryar iyo xababka kalluumaysiga waara silan ilaali toonka iyo weliba noocyada shalduwan ee badda ka nool waana yo-an helaan mustaqbalka jiilka hadareera hoojinta iskaashiga caalamiga qoreen hana kumid ee dadkii xarumo laka gadow kale malaayiga magaalada baydhabo ayaa sheegeen sida markaasyo ka helayaan iyo weliba marxalado shalduwan ee markaasyo kula kulmayeen shiinowshii magaalada baydhabo
buriskaa qaba qiimaha baydhawolka shalsiisayada qaadanaya way qaalka weelayihiin jidka hamarow iyo wadooyinkiisu hamarow nidaamka kamarow iyo yaweelas red way waayahan iyada qaadanayay biidinilaa ilaahay ku rajeena inti jiite xamari baydhawo dhatoon nin suubiyo baawarta sifadus walninka sheenano dabdabnaga to rajeeyaan hoob ilaahay raallakanaga magaalooyinka gaarka nugu sheenan waa muqdisho xamar caddey xeebteedii
bismillaahi raxmaan raxiim anoo magaagay maxamed oo mugaadi durdur madlaayka maasha allah madlaayo biriis ayno bagadan alxamdulilah
sasiungada marka bulshada bulshadu maasha allah safaylanig macmilaa sugan maasha allah alxamdulilah maasha allah lama ka sulaso gado hobluso obsad walba maka dhamaayan leedaga ilaahay horreyn sii soona fadaan mudan dhanka kale waxaana ku mid ah bulshada deegaanka iyo weyba sheegana sida markaas lanka isticmaalo kalluunka magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada baayo bokolyoona codsadeen in degmada baydhabo la guurigeliya kawaanka ka ganacsadowga malaayiga
waldaba war un weli ka jara badana ilaahay inkastoo laisku amaalesugadowle marka mi wasaaradda kalluumaysiga ganacsatada ku cusbaanee boqolkiiba boqol antiyo niyadtigelido haweenay tigeliya gurta meel walba koonfur galbeed antiyo kalluun ninka furan kawan kalluun hob ninka furan wadanku wadan walha ku baaho maynaga soo yihiin iskarino kawaan sidii hilibkoo kale nangada matilambaada barameelehaniin kadhow wata geekay badle homiska intahay lamay buahan malaya milku helislay baraabu inta kale goboladun kale oo hoostaanee dhow male mayba mayleeraa ismaamulka koonfur galbeed madaxweynihi wasiiriinta dhammaanka weyn mayba ku codsadaana ina ninka samay baydhabo goob ganacsi oo leh kawaan kawaankaas oo lakuhelo kor malaay waqti kastana lakuhelo kor degmooyinka dhonan qeybi kor ka dambeyntii wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdifitaax maxamed cali ayaa ku hadlay walyaabaka wasaarad ahaan yo aan ku qabsoomay horumarinta arrimo kalluumaysiga sanadkaa runtii waxyaalo badan noo qabsoomay waxyaalaha qaarna kala baray noo maraan waxyaalaha ku guulaysanay waxaa ka mid a runtii wasaaradda markii laygu wareejinayay may lahayn xarun ay ku shaqayso waxaa noo hirgalay inaan wasaaradda xarun u dhisno xarun weyn oo wasaaradda ku shaqayso oo hoolkii leh oo dhammaan shaqaalaha oo agabkeeda u dhammaystiran yahay inaan u dhisno aa noo hirgashay intaan joognay waa shaqo aan qabanay shaqooyinka kalaan qabanay waxaa ka mid a jasiiroo kale waxaan ka samaynay meel oo malayga lagu qalajiyaan ka samaynay iyadana dhismaheeda wuu socdaa magaalada baraawo iyadana inaan kawaan ka dhisnaa qorshaheedu meel fiican noo maraa heshiisyadeeda iyo waxeeda waan saxiixnay in la dhisa uun la dhagax dhiga iyadana ay noo maraysaa sidoo kale jasiiro iyadana waxaanu ka hirgelinay collegiin meel fiican uu noo maraa dhulkiiyo wax walba waa la helay marka isagana waa dhagaxdhigiisi waa dhow yahay waxaa kaloo iyadana aan samaynay agabyo kalluumaysiya waxaan geynay deegaanada marka baraawe jasiiro inta waan geynay maanta u dambeysa oo khamiisa magaalada marka waxaan geynay faranjiyeero waaweyn oo lagu talagalay kawaanka marka iyadana shaqooyinkaasaan ka qabanay tababaro badanaan samaynay shaqaalaha tababaraan u samaynay adugu safarana badanna waa aan ka qayb galay oo wasaaradda danaheeda adugu shaqooyin noocaasaan qabanay marka qaarna meel fiican ay noo maraan qaarna waxaan rajaynaynaa hadda oo ay ka mid yihiin inaan xarun ka dhisnay iyadana wasaaraddu leedahay magaalada baraawe inaan markana u dhisno meel geerasho doomaha lagu dayactiro iyagana qorshaheedu meel fiican noo maraa markaalahaasa noo qabsan malaayiga soomaaliya wayba usanagadu kareetiir dhaqaale oo eedan weyn kobciyo ka nolola bulshooyinka heebo degan iyo weliba in islamarkaas la sheena horumar qaran si kastaba haato weliba laanbaahanya maareyn cilmiyeed weliba ilaalin kheyraad oo maalgelin joogta ah si markaas si markaas malaayiga soomaaliya lan badbaadiy oo lanku faa-iideysada mustaqbalka fog